waad mahadsantihiin ciidan sidaa wasiirku sheegay taliyaha guutadana la sheegay haddii midkeeda leeyahay laba qodobu ma soo qaadanayaa waxaa weyaan ciidanka maanta laga bilaabo shalayto oo uu ciidan khaatuma noqday oo markii ugu horraysay uu gurnadii uu lahaa qaatay waxaa maan unkamay ciidan ay dawladi leedahay dawladda khaatuma ay leedahay oo ka taliso ciidankiisa oo waajibka ay siinayso waajibka howlgelineed ay bixinayso xuquuqdiisana ayaga saaran tahay ay dawladda saaran tahay waynookow kuwii laha waa la kala tegayo haddii midkeeda leeyahay een rag baa intay baashii jeebka ku qaatay yidhi annagaa wadanno oo waatanoo maxay ahaydee nagama dambayso ha arkeen inay maanta u bilaabantay khaatumo inay ciidankeediina u bilaabantay maamulkeediina ay u bilaabmayso haddaanta maamulka soo noqdo waxaan rabaa inaan yar balballaadhiyo intan wasiirku uu sheegay qabashada shirka ku saabsan labaatanka bisha aynu ku jirro ee bishan aynu maanta ku jirro waxaannu ugu baaqaynaa isimada iyo golaha g ten elebanba koob iyo toban bay ahaayeen allah u naxariisteen ninkii ugu firfircoonaa dhimayeye labadaa gole ee kale ee xukuumadda ee maamulka khaatuma ka tirsanaa inay soo galaan labaatanka iyo shan iyo labaatanka inta udhaxaysa inay halkan xaadir lagu ahaado